deegaanka sadiid ciidamada dowladda federaalka soomaaliya halkaa dhaqdhaqaaq ay ka wadeen oo gaari ay la socdeen ayaa lagu soo waramayaa miinada nooca dhulka lagu aaso ee ay ku qaraxday deegaanka sadiid ee degmada afdimika hoos timaada isla deegaanka u dhow ee mareere ayaa isaguna lagu waramayaa in ciidamo ka tirsan qarax halkaa lagula egtay oo miinada nooca dhulka lagu aasa khasaaro waa uu jiraa laakiin ilaa iminka lama xaqiijin karayo khasaaraha intuu la egyahay ee ka dhashay qaraxaasi sidoo kale warar kale aan la xaqiijin oo aynu ka heleyno deegaanka belidogle oo ka tirsan shabeella hoose waxay sheegayaan in gaari markaasi hooyad ahi oo markaasi ciidamada bangaraafka ay u socday lagu soo waramayo in qarax lala beegsaday taasna uu ka dhashay khasaarooyin kala duwan ilaa iminkana aanu jirin khasaarooyinka heerkuu gaarsan yahay saraakiishii ciidamada dowladda ee agyada ku sugan oo la xidhiidhnay waa ay ka gaabsadeen si aan wax badan ugu weydino qaraxyada halkaa ka dhacaya sidoo kale waxaynu xiriir la sameynay saraakiisha kale ee deegaanada mareeri sidoo kale sadiid oo dhowaan ciidamada dowladda federaalka soomaaliya halka ay kala wareegeen al-shabaab si aan wax ugu weydino qaraxyada halkaa ka dhacay iyaguna waa ay ka gaabsadeen dhinac kale wararkii ugu dambeeyey ee deegaanada kale aynu ka helayno waxay sheegayaan in ciidamada dowladda federaalka soomaaliya ay la wareegeen deegaanka beledil aamin oo si buuxda gacanta ugu dhigeen deegaan lagu magacaabo cumar beere oo hoos yimaada degmada afgo iyo toban kilomitr oo jirta ciidamada ayaa lagu soo waramayaa in halkaasi si nabadgelyo ay la wareegeen iyadoo aysan jirin wax dagaal ah ama iska caabin ay kala kulmeen xarakada al-shabaab inkastoo muddooyinkii ugu dambeeyey al-shabaab dhaqdhaqaaq ciidan ay ka wadeen deegaanadaasi mararka qaarna weeraro kusoo qaada fariismayaasha ciidamada dowladda ay ku leeyihiin deegaanada dhowaan ay kala wareegeen halkaa waa gartay xilligan aad ila hadlayso ka waran xaaladda guud ee gobolka shabeellaha hoose
xaaladda guud ee gobolkani shabeella hoose deegaanada ka tirsan waa ay yara degan yihiin inkastoo meelaha qaar ay ka socdaan howlgallo kala duwan ama dhaqdhaqaaq ciidan oo ay ciidamadu ku dooneynayaan inay ku qabsadaan deegaano hordhe kuwa kalena waxay yihiin mid markaasi ammaanka lagu xaqiijinayo oo ciidamaduna ay tilmaamayaan in howlgallada badi yahay mid marka ammaanka lagu xaqiijinayo kuwaas oo tilmaamaya in muddooyinkan ugu dambeeyey deegaanada qaar oo ay ciidamada dowladda gacanta ku hayaan ay kusoo dhabanayeen falaal ammaanka lidii ku ah haba ugu badnaatee dilalka ka dhacay askarta dowladda loo geysto taa ayay ku micneeyeen howlgalka isla markaana ay jiraan dad markaa lagu soo qabaqtay afguyo oo kale howlgalaha maalmaha ka socday ciidamadu ay wadeen xaafadaha kala gedisan degmada afguye ay ka kooban tahay laga sameeyey qoryeeley oo kale howlgalkan la mid ay ciidamada dowladda ka sameeyeen mas-uuliyiinta degmada qoryeeley oo lala xidhiidhay iyaguna waxay sheegeen in howlgalkan uu yahay mid isdabajoog ah islamarkaana ujeedka laga leeyahay yahay sidii loo xaqiijin lahaa ammaanka ama loo sugi lahaa degmada qoryeeley ee shabeellada hoose